أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا baabkii ayaan ku jirnay idaa nasaxa alcabdu lisayidihi bal wixii ajriya iyo fadliga uu leeyahay xadiidkii qaar baan soo aragnay baabka qaarna way noo dambeeyeen marka wuxuu yihi musanifku raximah اllahu tacaala xadaثna mحamed ibn اlcalaaءi qaala xadaثna abu usamata can burayd bni cabdillaahi can abi burdata can abi muusa qaala qال رsuل اللh صلى الله عليه وsلم bal kolley sanadkanu isagoo san unu wada socduu kutubta yimaadaa dee si kalena hkuba yimaadee laakiin dariiqadan imaka aan aragno moxamed ibn اlcalاء oo abu kurayb kunyadiisu to horeba aynuu soo araragnay oo abu usaamo ka warinaya abu usamana ninkan burayd ibnu cabdillaahi kaasna abu burda can abi muusa marka qeybta dambe ee burayd ibnu cabdillaahi inta ka dambaysa waa usro keliya oo qoys keliya weeye oo buraydkani waa burayd ibnu cabdillaahi bni abi burdata abu burdahan uu ka warinaya waa awowgii abu burdana aabihii abu muusa alashcari buu ka warinaya waa in abu muuse alashcari marka buraydka naftiisa abu burda isna la yidhaahaa oo dee waaba inoo dambaysaayo kunyada awowgiiyo kunyadiisu waa isla mid oo waa isku mid abu burda kolley magac kunyadiisaasuu kuba shuhroobay bal caamir iyo xaaris iyo haba yidhaaheeneen laakiin kunyadiisaasuu kuba shuhroobay waa taabici isaguna wuxuu yihi markaa abu muusa alashcari qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam almamluku waa ruuxa la leeyay ama addoonkii aladii kaasoo yuxsinu fiicnaynaya cibaadata rabbihi rabbigii cibaadadiisa oo dee ilaahay buu caabudayaa isagoon waxba ugu shariig yeelayn cibaadadiisiina dee taasoo saasuu kuba fiicnaynaya ilaahay daraaddii buu ulaba imanaya dee gabadfal jaanibkaas iyo taqsiir ma jire wixii ilaahay amrayna uu dirmaya wuxuu ka nahiyay inuu kaba dheeraanaya dee isaga bal marka la eego wixii awaamirtii saarnayd haddaba addoonkaas isagu fiicnaynaya cibaadada rabbigii wayu-addii u gudanaya ilaa sayidihi sayidkiisa aladii kii furida calayhi lagu farad yeelay min adaacati daacaya wanasiixati nasiixa lahu ajraani laba ajri baa u sugnaaday oo macnaa dee ruuxan sayidkiisuna wuxuu ku leeyahay daaco wuxuu ku leeyahay inaanu khiyaansan ee u naseexeeyo wixii bal dee isaga bal korkiisa saarnaaye khidmadii inuu sideedii u guto isagoo maalkiis iyo wixii iyo waxyaalaha kale aan kana fasaadin qish iyo khiyaamna aanay kuba jirin haddaba hadduu labadaas oo kale xaq ee lagu lahaa uu labadaba sideedii fiicnayd uba guto laba ajri buu yeelanaya xadiidkii markaa isaga hore isna abu muuse un baa warinayay laakiin caamir ashacbi uu kaba warinayay waa ti aan kuba soo maray oo waxa weeye burayd iyo dariiqanumaan kuba jirin abu burda can abi muusa ayuu abuayuu shacbigo kuba warinaya laba ajri buu leeyahay xadaثna muusa qaala xadaثna cabdاlwaaxidi qaala xadaثna abu burdata bni cabdillaahi bni abi burdata qaala samictu abaa burdata yuxadiثu can abihi imakaatan waa laynoo dee kolley siay isugu xidhnaayeen ama nasabkoodii de waatan ay imaka halkan kuwa hore inay isdhalaniyan kale lama garanayne horta khaasatan qeybta dambe abu burdana waa taan lahayn kunyadiisa iyo kunyada awogii waa isku mid muslim baa meel waxaa dhacay dee can abi burdata can abihi oo kale waa abu burdahaas oo ibnude can abihi can abi muusa oo dee taasna waa iyadoo awowgu waa isba aabbo waa yahay waa lagu magacaaba dee waana loo tiiriyey una taasay noqonaysaa laakiin nasabku siduu u dhanyay waa tan axaadiidna siay ugu soo noqnoqdaan sidan weeye wuxuu yihi marka abu burdata bni cabdillaahi bni abi burdata samictu abaa burdata oo awowgiya weeye ayaan maqlay yuxadiثu xaal uu warramaya can abiihi qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam waa xadiidkii imaka unoo dariiq kala yeeshay almamluku lahu ajraani addoonkii laba ajri baa u sugnaaday ilaa goorma idaa addaa xaq allahi fii cibaadatihi halka ajri buu ku leeyahay oo xaqii ilaahay cibaadadiisa ahay hadduu guto aw qaala fii xusni cibaadatihi ama cibaadadiisa wanaageed oo macnaa cibaadada rabbigii uu fiicneeyo iyo xaqa malikii kan isagu dee leh ee ama uu addoonka uba yahay khaadimka uba yahay xaqiisa alladii kaasoo yamliku hananaya labadooda hadduu labadaa xaq wada guto laba ajri buu yeelanaya kole axaadiisa macnahan le waana inoo horreysay waxna way dambeeyaan haddana weli way socotaa ama abwaabtani way inoo soconaysaa baabun alcabdu raacin addoonku raaci weeye ilaaliyo weeye oo wixii dee isagu islaasimiyey xifdigiisa ama dee isagii lagu aaminay ayuu raaci iyo mid ilaalinaya ku yahoo laga doonayo inuu ilaaliyo xafido dabdiyo sideediina uu u dhowro hadhow haddii taasi ay dhacdo dee waa kaa laba ajri buu kuba yeelanayaa cibaadada rabbigiina hadduu fiicneeyo hadduu laakiin ricaayadaas iyo waxa ay laasimka ahayd xifdigiisu isaga ku laasimka ahayd uu ilaalin waayo dee kollay khiyaamadii iyo waxay taqsiirkii iyo taas ajrigana ma helayo wixii xaggaa ka yimaadana waa yeelanaya bal haddaba raacin weeye xadaثna ismaaciil ibn abi weysin qaala xadaثana maliku can cabdillaahi bni dinaari can ibni cumara sanadku isagana hore un baynu usoo aragnay markaas wuxuu yihi markaa ibnu cumar ana rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalama qaala wuxuu yihi kullukum dhammaantiin macnaa waa kulu waaxidi minkum wey mid kastoo idinka idinka midi raacin raaci weeye wax ilaaliyo weeye wax baa loo diray oo dee waxa weeyaan laguna aaminay uu xafidayo oo wixii dee lagu aaminay ee ama loo diray ee xilkiisu ahaa bal maalan hayntiisa iyo kawarhayntiisa taas buu dee mu'taman ku yahay isagii lagu aaminay oo lagana doonayo inuu ilaaliyo xafido wa kullukum dhammaantiin wa kullu waaxidin minkum mas-uulun kula weydiin weeye can raciyatih wixii raciyadiisa ahayd waa waxaan uu raaciga kuba yahay waa la weydiin doonaa macnaa dee hadduu inuu xafiday iyo hadduu dayacayba ilaahay baa weydiin doonaa oo ina allaha saa'ilun kula raacin cama starcaah xafidahu aw dayacahu xadiis baa ahaa ilaahay subxaana wa tacaala ka soo raaciya uu weydiinaya cama starcaah wixii uu isaga ka dalbay inuu ilaaliyo wixii dee uu laasimiyey xifdigiisa iyo ilaalintiisa xafidahu aw dayacahu macnaha hadduu xafiday iyo hadduu dayacayba dee hadduu xafidayna bal addoon hadduu yahayna ajrigan baabuu yeelanayaa ajrigii cibaadada u raacaya hadduu cid kale yahayna dee kolley ajrigii waa yeelanaya haddii uu ruuxu dayacayna waa dee dembigeedii buu xambaaraya oo ilaahay kolley waa weydiinaya kuka soo raaciya wixii uu racyado kabada dee uu isaga laazimiyey waxa weeyaan inuu dhowro xafido dee xilkaas isagii uu qaaday kolley intani waa ijmaal duuduub weeye rasuulkii ilaahay waa tafsiiliyey iyadoo xadiidku imaka inagu soo noqnoqonayo taraajim kala duwanna uu dhigan doono khaasatan xadiidku umuurahan uu kulansaday ayuu tarjamo tarjamo usoo dhigan doonaa ee bal tani waa ijmaalkiiyo tafsiilkiina waa kano faاlamiiru amiirka aladii kaasoo cala nnaasi dadka korkoodii raacin raaci weeye oo ninka madaxda ah ee isagu waxa weeye dadka waxa weeye dee mas-uulka ama madaxda u ihi raaci weeye oo yuu raaci ku yahay waa cala raaciya calaa man dee waxa weeyaan taxta raciya taxta waa ciddan raciyadiisa ku sugan oo dhan ayuu taasba uu yahay marka in kolley ricaayadiisuna waa ricaayo ama waxaan dee uu raaciga ku yahe laga doonayo inuu dhowruu xafido oo uu dee xilkeedii gutaa waa wax adduunyadoodii iyo aakhiradoodiiba wada shamlinaya maha dhinacuun oo xaggii adduunyadooda dee bal wax alla wixii ay maslaxayadu ugu sugnayd oo uu laba yimaado oo uu qumo waxay oo dee markaa usoo jiido waxay mafsada ugu sugnaydna uu bal maalan ka daafaco saa fiican ugu maamulo cadli iyo toosni iyo insaaf iyo mid kastoo xaq leh uu xaqiisii gaadhsiiyo waa waxaan dee uu raaciga ku yahay diintoodiina waaba mid kaba ahamsanoo iyadana ilaalinteeda xifdigeeda ay kaba mid tahay xuduuddii ilaahay oo u qumo oo uu ogo in wixii iyaga diintooda ay maslaxa ugu sugnayduu u tawfiiriyo u ilaaliyo wixii ay mafsada iyo madaro diineed ugu sugan tahayna uu ka hor joogsadou kaba manciyo kana daafaco waa waxa isaga loo diray wilaayadiisani ay keenayso bal imaamu lacdam haddaan eegno kuwii ka hooseeyeyna mid kastaba bixasbi mas-uuliyatihi iyo biqadri mas-uuliyatihi ayay ricaayadiisu noqon kolba waxaan uu gacanta ku hayo markaa raaci buu yahay wa huwa mas-uulun can raciyatihi taa laguma daynayo waana la weydiin doonaa raciyadiisii oo wixii bal isaga raciyadiisa ahaayee dee taas waa la weydiin doonaa dee waxaana weydiintaasi jawaabteedu ay noqon waa la weydiin isna uu ka jawaabayaaye jawaabtu waxay noqon kolba wixii uu la yimi adduunyo ee camal ahaa iyo si kolba u tasarufay baa jawaabtiisu ay noqonaysaa jawaabtana imikun baa lasii diyaarsan karaa oo dee bal matalan ruuxuu diyaarsanayaa kolba dee waa habkii uu kuba dhaqmo ayay jawaabtu noqone jazihna waa ka dambeeya warajulu ninkii raacin raaci weeye calaa ahli beyti ahlu beytkiisuu raaci ku yihi oo ninkiina dadkii qoyskiisa dee iyagana xilkoodii iyo waajibaadkoodii iyabaa saaran oo raaci buu ku yahay xagga marka la eego dee umuurtooda maamulkoodii iyo xuquuqdii ay lahaayeen gaadhsiintoodii iyo bal ta'diibkoodii iyo tarbiyadoodii iyo bal taca waxaasoo dhan bal adigu raaci buu ninkuna kuba yahay isna waa la weydiin doonaa wahuwa mas-uulu can raciyati wacabdurajuli maxalu shaahidku halkan baabka weeye xadiiskuna wuu inoo soo noqnoqon baan idhi imikun baan dee adigu yar sharxaynaa kuwa kale waan la qabayn doonaa un ninka addoonkiisna waa ruuxii khaadimkaabaaba riwaayaadka qaarkood halkan xadiidka lagaba cabiray addoonkiina raacin calaa maali sayidina xooluu haya oo wixii gacanta ku hayay ee lagu aaminay ilaalinteeda uu ilaaliye iyo xifdigeeda iyo dhowritaankeeda laguma aaminay ayuu raaci ku yahay wahuwa mas-uulun canhu isagana waa la weydiin doonaa arrinka caynkaasa iyo wixii uu kaba yeelay iyo si uguba tasarufay ama taas waa la weydiin doonaa oo isagana waa la weydiin doonaa ilah baa subxaana watacaala weydiin doona in allaha saa'ilun kula raacin cama starcaahu xafidahu aw dayacah ilaahay waa mid kasoo raaciya wixii uu isaga dee uu dhiibay oo uu xil saaruu kuba kalifay ricaayadiisa ilaahay subxaana watacaala waa weydiin doonaa wahuwa mas-uulun canhu kolley xadiidka dee waabuu inoo dambeeyaa dariiqaasna waa inoo iman doonaaye halkanba naftiisay saxiixa dhacday iyadoo dee n almaru haweenaydii oo kalena inay raaciya fii beyti zawjiha ee laakiin xadiidku weli waa inoo socdaa in sha allahu tacaala bal markii hore ijmaal buu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatih tafsiil baa yimi haddana dib baaba loo ijmaaliyey oo rasuulka ilaahi u ijmaaliyey wuxu uhi kullukum dhammaantiin raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatih xataa dee say dee cibaaradan ijmaalka ah ama dee kulligaba ee duuduuban ama msa dee waxa iyadna soo hoos gelaya waxa kaba mida kulligan soo hoos gelaya shaksigii aan isagu amiir maaha addoon maaha saaxiba usratinna maaha waaba keli ehel iyo maal iyo zawj iyo ama zawji iyo waxba aan lahaynba ruuxaasna wuxuu raaci ku yahay jawaarixdiisan iyo xubnihiisan buu raaci ku yahay oo ay tahay dee inuu wixii ilaahay amrayna uu laba yimaado wuxuu ka nahiyena kaba dheeraado ka fogeeyo wixii lagaba nahiyey ficil hadday tahay iyo nudqi hadday tiyo ictiqaad taas buu raaci ku yahay wn taas baa dee uu xaafid ama dee kulli dee isagii multazam oo dee laguba aaminay oo dee isagiina uu islaazimiyey ama lagu kalifay inuu dhowro xafido oo siaanu sheegayno uba xafido haddii waana la weydiin doonaa isaguna oo bal maalan ruuxii aan ehel lahayn aan mas-uulnaba ahayn aan khaadimkanba ahayn isagu keli ahaa isaguna waxa weeye dee yakunu raaciyan calaa jawaarix jawaarixdiisan iyo xubnihiisan iyo taas buu raaci ku yahay taas buu yahay oo raaciguna waa dee macnuu raacin waa xaafidun mu'taman oo dee waa ku xaafida ilaaliya la aaminay isagu islaaziminayo ama dee waxalla wixii lagu aaminay xifdigiisa dee waxa weeyaan hagaajintiisa iyo dhowritaankiisa iyo ilaalintiisa bal dhammaantii shaksigii keli ahaana isna dee kulligan buu inoo soo gelaya kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati bal xadiidkan kolle waa xadiida saxiixoo labada saxiixba dee alfaaduu meelo qaarkood waxay isla dheeraadeen ay noogu yimi iyo kutubta kaleba xadaثna أحmed بن عيسى qال xadaثna cabd الlahi بن wهb qال أخbarnي مkرمة بن بكير عن أبيه عن عبد الله بن سعد مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال bal sanadka xadiidka intiisa kale horaynu u soo maray axmed ibnu ciise tustarina horaynu u soo maray oo bal kalen baa inoo horeeyey xagga haamishkiinana ay wax kuba sugnaayeen haamishkii sidaas oo koley aan kaba soo yar hadalay oo barhkood dee muslim iyo ay lahayn may habbooneenba ninkan wax ka soo saaro bukhaarina waa ka halkan wax kagaba soo saaray laakiin bal kalaamkiisa iyo wixii ku sugnaa waa inoo horeeyey makhramat bnu bukayrna aabihii buu kaba warinaya isagana way nagu soo yar noqnoqday waa bukayr ibn cabdillaahi bn alashaj aabbuhu bukayr baa maanta wuxuu ka warinayaa inaynaan hore usoo arooga cabdullaahi bnu sacdin la yidhaaho waa kanoo waa caysho mawaalideedii buu kaga mid yahay radia allahu tacaala canha bal ninkana horta caysho unbuu isagoo waxamede caysho wax kama warinayo abu hureyra wax ka warinayaa abu hureyre cid aan ahayn uu wax ka warinayo aynu hayna asal ahaan ama lahaya maba jirto xagga cidda ka warinaysana bukayr ibnu cabdillaahi ibn alashaj mooyaane cid kaleo wax ka warinaysaa ma jirto waa nin balgeesa haddaan ka eegno jahaala ay kuba sugan tahay aqoon saasa aan loo lahayn waa taabici taabiciintii dhexe kaba mid ah kitaabkeennan aan hayno mooye kutubtan kale ee khaasatan aimadan lixdii ay leeyihiin ina kitaab kalena kuma sugna waa kitaabkan aan hayne albukhaari aladab lmufrad lilbukhaari saa daraaddeed buu calaamadiis ama ramsiga usoo arooro kutubta taraajimtu ba iyo kha uu noqdaa bak waxay ka dhigan tahay ramsigaasi bukhaari fi ladab lmufrad bal marka xafnu xajarna wuxuu kaba cabiraa inuu maqbuul yahay macnaa xadiidkan markaan eegno dee axaadiida saxiixa ayuu la mid yahay oo aynu kuwana inoo horeeyeen kuwana aynoo dambeeyaan marka la eega matni ahaan waa matnigaa saxiixa ee sanadkun baan sheegaynaa oo waa dee maqbuul buu kaga cabira lakiin ibnu xibbaanna kitaabkiisan hiqaadka waa inuu ku soo arooriyo bacna dee hiq ahaan buu usoo arooriyaa marka walow dee jaanibka kolley tasaahul xagga tawhiiqa lagu yaqaano ibnu xibbaan bal taasi waa ninka inoogu jira sanadka qaala wuxuu yidhi samictu abaa hurayrata yaquulu alcabdu addoonku idaa adaaca hadduu adeeco sayidahu sayidkiisii oonu khiyaansan faqad adaaca allah waayo dee waxaan waalay kol haddii bal intaa uu addoonka yahay inay xaqan lagu leeyay inuu guto isna xuquuq buu leeyahay inuu soo maray inuu guto ayaa la laasimiyo la farayaa marka hadduu dee isagoo xaqan gudashadiisii uu la yimaado oo uu guto daacay noqonaysaa ilaahay oo adeeco waatan ajriga uu ku helayaynu soo maray faqad adaaca allaha caza wajala faidaa casaa sayidahu sayidkiisa hadduu caasi haddaba wuxuu ku adeecayaa waa wixii markaas dee lagu aaminay waxafidiyo taas iyo waxaan macsiyo ahayn weeye macsiyo iyada cid lagu adeecayo makhluuqi maba jirto faida casaa sayidahuna waa taasoo sayidkiisa hadduu caasiyo wax dembiye iyo macsiyo uu amray uu ku caasiyo taasi waa sidii ilaahay amray waa sidii laga doonayey oo iyada taasu ajri ku helayaye laakiin arrinku waa waxyaalihii bannaanaaye khidmadii iyo umuuraha kuba tacalluqsanaa hadduu khiyaama ay ka dhacdo hadduu cisyaan kaba yimaado faida casaa sayida faqad casa allah caza wajal oo ajrigan uu kuba helayo dee khidmadan iyo adeegan gudashadiisa fiican ajrigaa maba helayo dee ruuxii dee taqsiir iyo gaboodfal cid laba timi hadduu wax qiyaansadana ismigeedi iyo dembigeedii baaba imanaya oo bal markaa xadiidku axaadiisa kale unbuu inoola macno yahay sanadkiisa dee kalaamka aan sheegnay ha kuba sugnaadeen baabu man axaba an yakuuna cabdan waa xagga marka la eego fadligan badan uu leeyahay bal ciddii jeclaatay ee kuma tamaniyeysay inay addoon noqoto si dee ajrigan badan labadan ajri ee dadkii kale axraarta uu laba dheer yahay ajrigan uu la dheer yahayna uu helo ajrigii cibaadadeyna dadkii axraarta buu kula siman yahay be xadaثna ismaaciilu qaala xadaثna sulaymaan bnu bilaalin can yunusa can الzuhriyi can saciid bni اlmusayibi can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala bal sanadku waa dadkay hore yunuskana yunus ibnu yaziid alayli waa nin la yidhaaho asxaabtii waaweyneyd iyo xertii waaweyneyd ee zuhri kaba mid oo kutubta dee kusoo noqnoqday isagoo zuhri wax kaba warinaya yunus alayli baa la yidhaha wuxuu markaa abu hureyra yidhi ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama qaala wuxuu yidhi alcabdu addoonkii almuslimu muslimka ahaa inay tan baa dee ajriga aakhira lagu mudanayaay ilaa adda hadduu guto xaq allahi xaqii ilaahaye waa dee an yacbudahu walaa yushrika bihi shay-an taas baa xaqa xadiidkii mucaad markuu rasuulka ilaahay ku yidhi ma garanaysaa xaqa ilaahay addoomihiisa uu ku leeyahay rasuulkii muxuu yidhi waa an yacbuduhu walaa yushriku bihi shay-an kaas baa xaqii ilaahay yahay inay ilaahay caabudaan oonay waxba ugu shariig yeelin haddaba xaqi ilaahay hadduu guto xaqa sayidii dee waana wixii saarnaa waxyaalo dee arrinkan kale uu haysto daraaddeed isaga loogaba riday waa jiraano jihaad korkiisa ma aho xaj waajiboo lagu leeyahy inta uu addoonka yahay ma jirto de bal matalan taas oo kale waxyaalahaasi jumco xataa dee jumcadii way kama saarna isagiyo waa wixii dee isaga saarnaayee cibaadadii ilaahay ahaydee dee laasimka ku ahayd hadduu guto xaqa sayidii sayidkiisa xaqiisiina uu guto lahu ajraani laba ajri baa u sugnaaday maxalushaahidku intaa hore waa intaynu sooba marmarnay waa intan dambe uu tarjamada u dhigtay man axaba an yakuna cabdan waladii abu hurayra markaa leh waladii ilaah baan ku dhaartay nafsu abi hurayrata abi hurayre naftiisu biyadii gacantiisa ay ku sugan tahay lowla aljihaadu fii sabiil laahi haddaanu jirin jihaadkan fii sabiil laahi lagu jihaadayo ajriga aada u badan lagu helayo walxaju xajkan isaguna dee arkaantii islaamka kaba mida ee isagana dunuubtii lagu dhaafaya aanu jirin wabiru ummi hooyadiina markaa way noolayde hooyaday ee ixsaankan iyo khidmadeenad iyo birigeed aanu jirin nin addoona cid kala haysataba cid kaleu khidmadooda mashquul ku yahayo hooyadii iyo taas khidmadoodii dee waatan cid kala kaba haysato maba haleelaye haddaba hooyaday birigeedu haddaanu jirin la axbabta waxaan jeclaan lahaa namuuta inaan dhinto mamluukan xaalan ahay macnaha waa raqbadii badnayd ay khayrka raqbaynayeen dadkeennii hore oo saxaabadii iyo ciddii dariiqooda martay oo markii rasuulkii ilaahay uu ka maqlay inuu addoonku laba ajri leeyahay kol hadduu cibaadada rabbigiina fiicneeyo sayidkiisana ama waxa weeyaan uu si fiican uguba adeego ayuu doonay labada ajri inuu helo oo dee waa ajrigan khidmadan sayidka kaba imanaya ruuxii xortaa waa ka maqan yahay haddaba inuu helo laakiin dee waxyaalo kale oo aanu la iman karahayn addoonkii baa jirta ajrina laguba helayo marka wuxuu leeyahy haddaan umuuraha kala jirin maanta oo iga dee matalan aan haddii aan ku dee sifooba addoonnimo aanan makansanahayn iyaguna dee khayr weyn iyo camal weyn ah waxaan jeclaan lahaaba si aan labada ajri u helo anigoo mamluuga ina dhito dee umuurihiina waa kan inoo tiriyey bal xadiidku waa xadiid bukhaari iyo muslim ay wariyeen kollaysan imaka aan haynana muslim saxiixiisa uu ku wariyey bukhaari oo kale oo xadiidkan wariyey saxiixa kuba wariyey ayaa waxaa dhacay waladii nafsii biyadi lowla aljihaadu fii sabiil illahi halkan waladii nafsu abi hurayrata biyadi ay inoogu sugan tahay saxiixa bukhaari baa waxay dhacday bal xadiidka meel waladii nafsii biyadihi ilaaha naftaydu ay gacantiisa ku sugantahan ku dhaartay lowla aljihaadu markaa ishkaal baa yimi oo dee saxiixa bukhaari oo ishkaalku wuxuu kaba yimi xadiidkii ma kala socna waxaa socday un alcabd اlmuslm ida adda xaq اllahi ama alcabd اlmamluuk lahu ajraani waladii nafsii biyadih daahirka xadiidku markaa wuxuu noqday si wuxuu rasuulkii ilaahay dee kalaamkiisii yahay marfuuc yahay bal waa kan bukhaari halkan ku wariyo riwaayada saxiixiisa ku sugan xadiidkaa saxiixiisa ku sugan can axaadiidkiisan uu halkan ku wariyey baa inoo kala saaray bal waa fawaa'ida iyo miisaadka kitaabkiisa xadiidku daahirkiisu waa mudraj ama dee waaba mudraj daahirkiisuna marfuuc buu dhammaan wada yahay saxiixa ama bukhaari markaan u jeedno walow dee muslim iyo qolooyinkii la wadaagsadayba sida imaka bukhaari halkan ku wariyey ay ku wariyeen uu kalaam abu hurayre yahay bal taas baan leenahay saxiixay taasi dhacdo aimadan ama culimada musalaxuna kutubta musalaxa markay baabka mudraja mudrajka joogaan amsiladii laba yimaadeen xadiidkan baa ka mide laakiin waa markaa uu saxiixulbukhaari ku sugan yahay uun ee waladii nafsii biyadih ama waladii nafsu abi hurayra waa kala soocan yahay dee kolley mataga xadiidkuna haddii xataa taas ay tahay waxa weeye rasuulkii ilaahay ilaahay baaba ashraf alkhalqi ka dhigo addoonnimo kumaba tamaniyeen gees kalena wabiru umina may dhacdeen hooyo dee isaga u noolo markaas dee birigeed iyo kuwa shuqloonaana may jirin oo xadiidkabay la socotaa wixii keenayaba in la garto qadarkan rasuulku inaanu odhane laakiin bal waxaan leenahay saasaa saxiixa dhacday waana ta halkan iyadoo tafsiil leh la kala saaray qadarkii marfuuc ahaayo qadarkii mudrajka ahaa halkan ay inooguba sugan tahay صaxiixa muslimna way inooguba sugan tahay waxaa xadiidkan raacay صaxiixa muslim inuu zuhri yihi zuhrina xadiidka waa warinaya balagana ana waa صaxiix muslim bay raacday matnigiisa ana abaa hurayrata lam yakun yaxuju xataa maatat umuhu lisuxbatiha abu hurayra muu xaji jirin ilaa hooyadii dhimatay waa birigan uu sheegay suxbadeedan daraaddeed ayo dee ayuu xajkiina u daayey hooyadiibuu ukhidmaynayey la joogay kamuu tagahayn dee kollayna xajkii waajibkaa hore u ritayoo ama uga dhacay oo rasuulkii ilaahay uu la xajay xajatulwadaac ee waa xaj sunno ah muu xaji jirin ilaa ay dhimatay markii ay dhimatay dabadeed buu xajay ee intii ay noolayd waa waa kaas muu xaji jirin oo dee xajkiisii laba sannadood isku xigaa buu joogay cahdigii rasuulka xajka sanadii abibakar rasuulka ilaahay sanadii sagaalaad uu soo diray uu amiirka xajka ahaa dee abu hur cali oo kale ibnu abi aalib iyana si cuhuudii gaalada loo gaadhsiiyey inaan dee an allaha bari-un min almushrikiina warasuulu bara-a ay soo degtay ama tawba ay soo degtay dadkii xataa la socday ee arrinkaa la gaadhsiinaya calina uu ahaayo sanadii sagaalaadna xajka waa joogay dee sanadii tobnaadna rasuulka ilaahay baabuu laba socdayey waa intii ka dambeysay ayuu hooyadii birigeeda daraaddeed iyo suxbadeedaa fiican ayuu xajkiina aanu utegi jirin kamu tegi jira maanta ay dhimatay dabadeed ayuu deeta xajkii dee waxa weeyaan ayuu xajay wixii tadawucuu doonayay muslim bay kuba sugan tahay kolley isagu lamuu kulmin saciidna umuu tirina balagana taasuu kaba cabiray markaa zuhriye baabu laa yaquulu cabdi ma odrhanayo ninkii bal addoonkan lahaa cabdi iyo waayo ilaah baa subxaana wa tacaala addooma loo wada yahay ma odhanayo yaanu odhanin weeye xadiidka inooguba imaan waxa ku sugan xdثna محamed بن عubayd اللahi qال xadثnي بن أbي xاaزm عن العلاء عن أbيه عن أbي هurayرaةa عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qاal بن أbي xاaزm iyo inta ka dambeysa horeynu kitaabka ugu soo aragnay بن أbي xاaزmna waa nin فqih oo cabdالعaزيز laba idhaah aabihiina waa أbu xاaزm سلمة بن dinar weeyo isaguna rijaal sita kaba mida abi caabidna aha صغاaru taabicin isaga atbaacu taabiciintiibu kaba mide cla ibn cabdiraxmaan iyo aabihii cabdiraxmaan ibn yacquub dee taas abu hureyre iyada taasi maka maka de waa ninka ugu badan inta aynu soo marnay axaadiida aada bay uga badan tahay axaadiida iyadoo inaan laba boqol wax sidaasi soo weydaaran aynu soo aragno warinaye bal waa taas ama moxamed ibn cubaydillaahi waxaan filayaa hore umaynaan soo arag moxamed ibn cubaydillahi ibn moxamed ibn zayd baa la idhaha waa nin reer madiina oo kunyadiisana abu thaabit mala cuhmaan ibnu cafaan aalkiisiina mawaalidoodii kaba mid ahaa waa nin hiqo ah oo lagu kalsoon yahay waa dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa ama xaafid ibnu xajar isilaaxuu leeyihin qolada tobnaad ee ruwaadu kaba dhiga kitaabkeena ama kitaabka bukhaari bukhaari baa guud ahaan wax ka wariye iyo dee kitaabkiisana ka mid waaye saxiixana waa ku sugan yahay iyo nasaa-i kitaabkiisa ayuu kutubtan lixdaa kaga sugan yahay macnaa labadaa sheekh ama labadaa imaam baa wax ka wariya riwaayaad kutubtooda ay uguba sugantay intooda kale kuma sugno bal waxaan leenahay waa moxamed ibn cubaydillaah ibn moxamed ibn zayd nin kalea jiro isna sheekha adigu bukhaari dee bal kolley malaa da-da aad waaba kaba yara ama de meye weyne waa ka weynaaye laakiin in badan bu haddana ka geeri dambeeyo moxamed ibn cubaydillah ibn yaziid la idhaaho kolkol barhkood ay leeyihiin iskuba khilaafsay intolo bukhaari kitaabkiisa ma ku sugan yahe isago mise walaalkii baa kuba sugan bal waxaan leenahay nin kalena waa jira moxamed ibn cubaydillah waa waxa kolley meelahan iman kare laakiin kaa kale maka waxaan leenahay riwaayo mala meelahan kuma laha moxamed ibn cabidillah ibn yaziid oo dee bukhaari ilaa lix iyo toban sannadood ka geeri dambeeyo laakiin isagoo aada u weyn buu dhintay laba boqol iyo labayo toddobaatankii bal ninkaasna waa jiraay laakiin ninkaas maaha ninkaasi inoomay soo naqlin ibn abi xaazim iyo inuu wax ka wariyo ninkan ibn abi xaazim wax ka warinaya waa moxamed ibn cubaydillaah ibn moxamed ibn zayd abu thaabit mawla ali cusmaan waana nin hiqaa bal wuxu uhi abu hurayra can inabiyi salى اllahu alayh wasalam qaala anahu qaal laa yaqulu yaanu odhanin axadukum axadkiin cabdii amatii ama isagoo u dhawaaqaya ha noqoto oo waxa weeyaan yaa cabdii ya amati ama dee kaba warramaya haba noqotee yaanu odhan oo addoonkaygii addoontaydii kullukum cabiidullah ilaah baa idin wada leh dhammaanba addooma ilaahay baa tihiin addoomaha iyo idinkaba dadka addoomaha lagu sheegaya idinkuba addooma ilaahay baa tihiin waxa mut dee waxa weeyaan xaggan cubuudiyada ilaah baa subxaana wa tacaala loo addoon yahay halkaas baa istixqaaqeedu yahay ilaah baa mutay e axadkiin yaanu odrhanin cabdii amati kullukum haddaad ragga tihiin dhammaantiina cabiidullahi addoomihi ilaah baatiin wa kullu nisaa'ikum haweenkiina dhammaantoodna axraar iyo dee imaaba imaa-ullaahi waa addoommo ilaahay dhammaanba ilaah baa addoon loo wada yahay laakiin muxuu odhanaya hadduu dee waa la wada joogaa waa tan meeshii milkalyamiinna way jirtaa cibaaradee uu isticmaali walyaqul ha yidhaaho ulaami jaariyati oo fataaya oo fataati alfaadaha caynkaasa inay dee bal cubuudiyada taa kale kuba sugan ee ilaahay subxaana wa tacaala mutay oo addoon loo yahay aanay kuba sugnayn bal waa alfaado dadka xorta ah iyo dadka aan xorta ahaynba lagu wada idlaaqo oo gulaamku dee inankii yaraa waa la odrhanayaa ee xorta ahaa dee kii kalena waa tan lagu idlaaqo jaariyadna waa taas oo kaleo taa yaree xorta ah dee waa lagu ama luqadii waa la yidhaahaa jaariyo mashhuur baanay tahay luqadii carbeedba ay kuba tahay addoontiina waa loo isticmaalaa fataayo fataatiina shaabka iyo shaabadi iyo raac dadkaas oo kale dee alfad waa tan dadkii axraartiiyo keyr baa loo isticmaala alfaadaha caynkaasa isticmaala kuwaas la yimaada ee laakiin cabdi iyo amati iyo waxyaalaha ha odhanina taas baa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caley yidhi imaam nawi baa wuxuu idhaha raximah اllahu tacaala lafdigan gulaami iyo jaariyati ama afartan laysa daalatan cala اlmilki dee sida lafdigan cabdi iyo amati milki iyo lahaansho uu inoo tusayo alfaadahan kuma sugno oo inooma tusayso lahaansho ee dee ikhtisaasun hadduu yidhaha gulaamkaygii markaa jaariyadaydii ikhtisaas iyo inuu isagu la gooni yahay un baaba laga faa'iidayaayo waa tan qur'aan maalan oo kii xorta ah iyo kii mamluuga labadii waa lagu idlaaqaa ikhtisaasun bay keenaysaa de waid qaala muusa lifataahu qur'aanka fatahaas yuushac ibnu nuun bay culimmaduina yidhaaheen weeye yuushac ibnu nuunna xataa bacda nebiy llaahi muusa isagaaba nebi noqday waa la socday waa taabiciisii waa saaxibkiisii addoon uu lahaa mu ahan yuushac ilaahayna waa ka yihi waid qaala muusa lifataahu nebi yuusuf oo kale wa qaala lifityaanihi dad uu leeyahay oo mamaaligtiisa amay hayn waa khadamadii meeshaa kaba shaqaynaysay waana kan ku yidhi waa arrin ikhtisaas oo kale in qowmkii nebi ibraahim samicnaa fatan yadkuruhum nebi ibraahim bay u jeedeen dee bal markaa fata ayaan maqalay bal markaa alfaadaha caynkani dee bal ya-dan la gashayna ikhtisaasun bay keeni xor iyo addoonba waa lagu idlaaqaa markaa kama dee milki ma tilmaamayaan sida lafdigan cabdi iyo amati milkiga uba tilmaamayo bal markaa taasba weeye oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayhi baa dee tanbuu nahiyey marka waxaanu idhaahaa imaamkaas aan magaciisa waa imaam nawowiya nahyigana waxaa loogaba jeeda dee ruuxu hadduu weliba in dee uu takabur iyo tacaadum iyo isla weyni iyo ama taas oo kale dariiqeeda u isticmaalayo arrinku aanay waصfi iyo tacriif aanay ahayn dee kolkol way de waxbaa soo arooray waصfiaan iyo tacriif ahaan looba isticmaalayba waana tan alfaadahana baan hayne marka caynkaasa weeye nahyigan ama cidda loogaba jeedo taas oo kale waxaa loogaba jeedaa ka way oo macnu waxa weeyaanun alfaadahani dee kuwa hore waxay sariix ku yihiin lahaansho iyo waxsheegasho iyo milki addoomnimana ilaah baa subxaanaه wa tacaala loo wada yahay alfaadahani taas ma tilmaamayaan lahaansho iyo milki ma tilmaamayaan marka laysu idaafeeyo ikhtisaas haba tilmaamayeen waana alfaado xor iyo addoonba lagu wada idlaaqo marka waxa ay tahay siduu isna xaafid idhaaho rasuulka ilaahi wuxuu dadkii kuba hanuuninaya wax dee maqsuudkii iyo ujeeddadii ay lahaayeenna keenaya cibaaradaa wixii kuba sugnaayee tacaadum iyo isla weynina lagaga badbaadayo ah inuu ruux addoon cid ay addoon u tahay lagaga badbaadayo taas baa waxa weeye in bal maalan rasuulkii ilaahay uu kuba hanuuniyey alfaadahan ay odhanayaan in dee maxdal milki aan tilmaamahayn baabon hal yaqul bal markaa taas bal isagii ma loo diiday isagiina maxaa sayidkii muxuu addoonkina odhanaya waa kana baabon hal yaquulu sayidi miyuu odhanaya addoonku sayidi miyuu odhan de waxyaalo kalena way isticmaali jireen oo dee shareecadu ay diiday oo inuu addoonku ruuxan le dee rabbi iyo rabati oo kale hadday naagtayo ay isticmaali jireen bal waa waxyaalo iyadana nahyi kuba yimi markaa waxyaalo kale oo ka badiila oo maqsuudki iyo macni ay kuba sugan yihiin waxyaalaha alfaadan kuba suganna dee taa horeen sooba sheegnay aanay kuba sugnayna oo badiilana shareecada ama rasuulka ilaahay uu tilmaamayo kuba hanuuniye bal miyuu odhanaya halkan muu jasmin markaasi xadaanaa xajaaj bnu minhaarin taa hore uu jasmiyey nahyigaa sariixa baab laa yaquulu cabdi ma odhanayo cabdi ma odhanayo waayo lafdiga ee tan waa usluubka uu kitaabkiisa saxiixaba isticmaalo masalada marka khilaaf kuba sugan yahay masalada markaan dee ixtimaal meeshii kuba sugan yahay inuu istifaam usoo dhigto tarjamadeeda iyo cunwaankeeda eenu jasmin xadaثna xajaaج بن minhaali qal xadaثna xmad بn slmةa عan أyuba وxabiibi وhishaami عan mحamadi عan abi hurayrata عan النabiyi slى الlahu عalيه waslم qaal anahu qaal bal sanadka eeg xamed ibnu slma wuxuu ka warinayaa saddex sheekh oo sheekhyadiisii kaba mida midi waa imaamkii caabidka ee hiqada ahaa ayub aلsakhtiyani ayub ibn abi tamima waa mid ka labaadna waa nin isaguna iqa ah oo de aad u itqaan badnaa xabiib ibnu shahiid la idhaha isna taabiciya bal in yar ka yar hore de adigu islaamay dabaqada kaba yar horeysa noqoniyo ayuub midna waa hishaam oo waa nin hishaam ibnu xasaan la idhaha alqurdusi waayo hishaam ibnu curwo kitaabkaynu hore ugu soo aragnay meelahana waa galaa oo waa ku sugan yahay dee hishaamyo kale oo iyadana halkan ku dhowi way jiraane laakiin ninkan kol haddaad aragto moxamed ibnu sirin nin ka warinayo hishaam la yidhaayo la iطlaaqay oon waxba kale la raacin waa nin asxaabtiisii laasimtay axaadiidiisa aad uba taqaanay kaba mid aho hishaam ibnu xasaan alqurdusi la yidhaah marka xamaad ibnu salama saddexda inuu xadiidka ka wada warinaya ayuub iyo xabiib iyo hishaam saddexdoodna yay ka wada warinayaan moxamed ibnu sirin waa ibnu sirine moxamedkaasna abu hurayra can abi hurayrata can nabiyi salى اllahu alayh wasalam oo markaa wa xabiibin wa hishaamintu ayuuba ayay ku cadfan tahay ayuubtaa majruurka ah qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu alayh laa yaquulana yaanu odhanin axadukum axadkiin cabdii wa amati taa yaanu odhan walaa yaquulana yaanu odhanin almamluku kii lalahaana rabbii wa rabbati waa cibaaraadka iyaguna isticmaali jireen yaanu odhan dee marka la eego in xagga idlaaqa kelimatu rabbina ilaah bay khaas ku tahay walow dee kolkol markaa la idaafeeyo sade waxa weeyaan rablbeyti oo kale iyo rabdaar iyo rab matalan si lafdigii saaro rabibil oo kale iyo taas macna saaxib loo isticmaalay iyo wixii waxaan lahaa ama dee isagii la gaarkaa la khaaskaayo kolkol cibaarada la isticmaali karo lakiin idlaaq marka ay tahay iyo marka alif iyo laam laba geliyoo kale iyo ilah bay khaas kuba tahay haddaba axadkiina yaanu odhanin rabbi waa mamluugii wa rabati walyaqul ha yidhaaho kii isagu waa dee sayidka ahaa ama mawlo ahaa fataaya wa fataati isaga weeye kii kalena muxuu odhanayaa sayidii wa sayidatii taas haba yidhaaho oo ujeeddadu fataaya wa fataati waxaa odhanaya axadkan laa yaquulana axadukumti oo waa kii wax sheeganayey ama dee isagii bal waxa weeyaan mawlaha aba ahaa wasayidii wasayidatiina waa kii mamluugaayo imika labadoodiiba mamluugii iyo kan kale dee isaga wax lahaaba waa la israaciyey labada hore waa waxale axadkii ama kii wax sheeganaya ama kan dee waxleh milkalyamiin arrintiis kan kalena muxuu leeyahy labada dambe ayaa u yaalo ha yidhaaho sayidii waa hadduu nin yahay sayidatii haddii dee waxa weeya naagba ay tahay taas oo kale marka waxa weeyaan un imaka walow lafdigan sayid xadiidna ay noo soo socoto inuu asayidu allah yahay oo ilaahay laguba idlaaqo haddana lafdigan arabbi siduu khaaska ugu yahay asayid ilaahay subxaanaه wa tacaala u khaas maaha sade arabu loo isticmaalay ilaahun looguma isticmaalana dee kana looguma isticmaalo waa tan cid kaleba sayid la odhan karo bal matalan saa daraaddeed lafdigan yaanu odhanin rabbi iyo rabati eh sayid iyo sayidati iyo taa haba yidhaaho kullukum dhammaantiin mamluukuuna dad la leeyaa tihin warabu allahu caza wajal rabbiguna ilaahay weeye oo ilaah baa subxaanaه watacaala arab waa almalik dee isagu lehe wax ku tasarufe dee isagu wax leh taasba ilaah weeye warab اllahu والرب الله عز وجل الxadيiثka صحيiح abu daudiyana ayno markaa uu wariyey snadkiisana aan haynaa snadkaa صaحيixa xadaثna mسدd qال xadaثna بشhr بن المفضل qال xadaثna أbو مسلمة عن أbي نضرة عن مضرف qال qال أbي انطلqت في وفd بني cاamiri markaa abu maslamahan horeynu usoo maray magaciisana saciid ibnu yaziid ibnu maslamata ayaa la idhaahaa marka kolkol bay kutubta dhacdaa horena waan usoo sheegay kutubta qaarkood abu maslama bedelkeeda abu salama waana akhdaada dee iyo laxniga ama akhdaadaas dee madaabicda ama waxyaale ama nusaakhdii wax qoreysay ee kutubta dee soo qorqortay ama dee soo naskisay kaba timaado weeye ninkan kunyadiisu abu maslamata la idhaah waana nin taabiciya in horena aynu soo maray saciid ibnu yaziid ibni maslamata ayaa magaciisu yahay oo maslamana awowgiina uu noqonaya ama abu nadrahani isaguna waa nin taabiciyo hiqaahoo mundir ibnu malik laba yidhaaho kunyadiisa buu mashhuur kuba yahay waa taabici waa hiqo in bukhaari waxaad horta muslim iyo waa ku sugan yahay bukhaarina malaa meelo tacliiqaada waa ugu sugan yahay waan ka halkana kagaba warinaye mundir ibnu malik baa la yidhaah kunyadiisa buu ku shuroobay magaca awowgiina ibnu qudaca ayay raaciyaane xaafid ibnu xajar siuu ku dabdiyo waa qudaca fucala oo kale qaafta in la damiyo da-dana la fadxiyo walow dee aymo kala duwan ay ku dabdiyeen ibnu markaa mundir ibnu malik ibnu qica oo qaafta in la kasriyo da-dana la reeba aymo kala kala duwan ay kuba dabdiyeen xafid taqriibkiisa si ku dabdiyey baa qudacayn la yidhaha bal waa ninkan ama mudarifkani waaba taabici weyn oo taabiciintii waaweyneed ka mida caabidna ahaa hiqa ahaayo waxaa dhalay saxaabigan uu imaka hadalka inooga soo naqlinaya magaciisii ma sheegin waa mudarif ibnu cabdillahi ibnu shakhiir baa la yidhaah saxaabigii cabdillahi ibnu shakhiir baa dhalay waana taabici weyn waana nin hiqoo caabidna ahaa weliba haddaba mudarif ibnu cabdillahi ibnu shakhiir baa wuxuu yihi qaala abi aabbahay baa yidhi aabihina markaa waa iyo waa cabdillahi ibnu shakhiir indalaqtu waan tegey fii wafdi bani caamirin waa reerkoodii ay kaba dhasheen reer bani caamir baa la odhanayay wafdigoodii anoo kaba kuba jiroo ka mida ayaan tagnay ilaa ila nabiyi salى اllahu alayh wasalam macnaa waa dee waqtiyadii caamulwufuudba ama waxa weeyaan adugu waa sanadii tobnaad baaba la yidhah ayaa wafdigoodu reer bani caamir yimi wafdigii buu la socday cabdillaahi bnu shakhiir rasuulka ilaahay baanu uba nimi faqaaluu waxay yidhaaheen waa wafdigii anta sayiduna sayidka iyagaa tahay faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay asayida allah waa dee tawaaduciisiiya taasoo kale sayidku waxa weeye ilaahay weeye allah weeye macnaha odhan taas dee rasuulkii ilaahay iyo nebigii ilaahay iyo taas baaba waaye laakiin waxa weeyaan asayidu allah rasuulkii ilaahay baa yidhi dee marka la eego xaqiiqatu sudad waa tacdiima lirabbi wa tawaaduca wa muraacaata liaadaabi shariica weeye dhowrid waa adaabtii shareicada dhowray iyo tawaaducu rabbigii u tawaaducay iyo taa xaqiisa uu gudanayo u yihi sayidka dee bal maalan sayidku ilaahay weeye qaaluu waxay yidhahdeen haddana wa afdalunaa fadlan wa acdamunaa dawlan wa afdalunaa ka noogu fadli badan baa tae fadlan dee isagaana dad oo dhan ba uguba fadliga badnaayo hadalkani waa hadal sidqiya wa acdamunaa noogu weyn marka la eego dawlan waa xagga ixsaanka iyo waxtarka iyo taas iyo tafadul adigaana noogu weyn qaala markaa wuxuu yihi cabdillahi bnu shakhiir faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi quluu dhaha biqowlikum qowlkiini macnaa hadalkiini a u timaadeen inaad tidhaahaan kaasuu dhaha waa qowlakum ladii ji'tum liajli wixii dee wifaadadan aa uga jeedeen ee uga soo socoteen taas dha hadalkiina gala iska daaya waxyaalahan kale iyo waxyaalaha dee bal maalan mala yacniikumo macnaa qowlkiini a la timaadeen ee wifaadadiinan iyo wafdi ahaantana a uguba socoteen ee u qasayseen dhaha oo iska daaya hadalladan kale leeleediin iyo waxyaalaha kale odhanaysaan quluu biqowlikum walaa yastarjiriyannakum shaydaanu shaydaanku yaanu idin diranin idinka dhiganin cid uu dirto uu ku adeegto taasoo uu duufsaday yaanu idinkaba dhiganin manaa waa maxay walaa yastajirinakum manaa laa yatakidanakum jariyan aljariyu waa ruuxa la dirto ama cid ka wakiila ama laba dirtaa aljariyu la yidhaha kolley kelimaduna min aljariyi bay kaga timo de had iyo goor ruuxii isaga dirtay xaajadiisii buu u socdaa oo maalan taasoo kale oo xadiis markaa haajar oo kale markii nebi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina afdal الsalaatu wasalaam iyadiiyo inankeedii ismaaciil uu kaga tegay make uu iskaba socday ilaahayna zemzamkii usoo saaray waa qoladii ugu horeysay uba timi reer jurhum oo kale xadiidkaas dheeraa ibnu cabaas baa waxaa kuba yimi markay meel maka agteeda degeen ay arkeen shim ama haad ama shimbiro meel ku wareegayo yidhaaheen kollay biyo weeye waxa ay dee dul joogaane meeshaani kaba tegeed meeshana biyo kumaynaan ogeyn ba maxaa xadiidka kuba sugnaa fa arsaluu jariyan aw jariyeyni waxay direen rasuul arsaluu jariyan aw jariya ama labay direen o yidhah bal meeshan isoo hubsada dee meeshan biyo kumaynaan ogaan jirin calaamadna waa calaamad inay meesha biyo jiraane bal markaasoo bal waxa weeyaan laa yastajriyanakumna manaa laa yatakidanakum shaydaanu jariyan shaydaanku ciduu ku adeegtuu dirto oo dee bal iyaga kolba si uu doonayo waxyaalaha caynkaasa dee uu kuwa xambaaro taayaydaan ha noqonina oo macnuhu waxa weeyaan khadawaadkii shaydaan cid raacda haba noqonine hadaladiina oo dee iska miisaamo oo qasadkiina iyo qaradkiiiyo wixii a u timaadeenna taas uun dhaha oo sheegta ama dhaha weeye walaayadoo macnaa hadalkii dee haddii uu ruuxu amaan ziyaadaa laba yimaado ama hadalkaa ziyaada waxa la arkaa akhdaa iyo waxyaala inuu kuba dhaco weeye wuxuu u diidayaa un rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh maka halkan xeel dheeraan ammaan lagu xeel dheeraado qalada iyo akhdadaasa ayaa imanaysa ruuxu bal maalan qowl dhici karta xataa isaga aan dhaba kaba ahayn oon qalbigiisa kuba jiro inuu isku kelifayo dee uu bal maalan ama ruuxan uun isleeya ku raaligeliya ama kusoo jiido ama wax kaga helo kalou iskuba kelifa iyo waa waxyaalaha caynkaasa ee iyaduna dee ay waxyaalaha ay kaba imanayaan shaydaankiina uu ruuxii kaba dhigayo mid kuba dhiirinayo waxaanoo u diranaye haddaba iska daaya hadalladaasoo wixii a u timaadeen iyo qowlkiinii dhaha oo ama haddii biqowlikum dadkan dee diintiinan aa gasheen ehelka u ah adilada yidhaahaan waaba rasuul ilaahiy nebi ilaahiya taasuu dhaha oo dee muradkiinna sheegto shaydaanku yaanu idinka dhiganin kuwa uu dirto kuwa uu ku xambaaro waxaan toosnayn yaanu idinkaba dhiganin bal markaa halkan rasuulka ilaahay markaa dee sayid adamuu odhan imaka dee sayid lama odhan karo hataa xadiidkii horeba inooguba sugnayd laakiin sayidka dee waxa weeyaan xaqiiq ahaan cidda mudatay waaba taa iyo tacdiiman lirabbi buu yimo waa cibaarada uu lahaa miyuu odhanaya waayo xadiidkaasna hadhaha ayaa inooguba sugan kana waa tan diidmo uu rasuulka ilaahay qoladan u diiday isagoo diidaya dee mubaalaqa ay madaxiyo umuura kuba xeel dheeraadaan dee ciddii xaqiiqa ahaan sifadan kuba sifowdayna uu u celinayo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh tawaaduciyo iyagu baraya sida toosan oo kaleo bal waxa weeyaan un markaa dee khaasatan dee waxa wey dadkaas markay milkalyamiin iyo waxaa ahayd dee xadiidka hore way nooguba sugan tahay cibaarada rabbi iyo cabdiyi yaana isticmaalin lakiin sayidii iyo sayidati kana fataaya iyo jaariyati iyo khulaamiyo mawlaaya iyo taas uu odhanaya sida xadiida hore bay nooguba sugan baab الرaجuل rاac في أhلihi de kolley baab intaan arkayo waa i dame keliyay leedahay si wuxuu idaafisay jumlana way ka dambaysa markuu kelima mfradi ka dambaysa dhibi ma jirto markaysanoo kale jumladii baan leenahay laftigeedii baan ka xikaayoonaynaayo jumle ahaan baan ka dhigaynaa si wuxuu lafdi keliya yahay waa maxki oo aan bal u idaafaynayne macnaa ninkuu raaci wuxuu ku yahay ehelkiisa waa xadiidkii makaan kaba soo baxnay xataa sanadka riwaayo kalena way dambaysaa waxa weeye ti un weeye marka aan laqbaynayan xadثna caarimu waa mحamed iبn fضl الsudusi waana laqab dee aan fiicnayn o laakiin laazimaynin fiicanna wahaa caraamo kaba dheer say dee aimadu yidhahaane qaala wuxuu yihi caarim xadaثna xamaad بnu زaydi can ayuba mar dhaweyd waxaan soo haynayay xamaad ibnu slm oo ayub kaba warinayay imakana waa xamaad ibnu zayd can ayuba can naaficin can ibni cumara qaala qaala الnabiyu slى الlahu عalayه waslm kulkm raacin wakulkm mas-uul can raciyatih falamiiru amiirku dee ama ha noqdo madaxweynihii iyo boqorkii iyo ciddii dee halka sare hay joogtay ama ciddii ka hooseysay nin kastaaba dee waa bixasbi wilaayatiye raacin wahuwa mas-uulu wاrajulu raacin calى ahlihi wahuwa mas-uulu wاlmarأaةu tan baa riwaayada ibni cumar haweenaydu raaciyatun raaciyo weeye calىa beyti zawjiha ninkeeda gurigiisay raaciyo ku tahay oo waxa weeyaan iyaduna marka la eego maxay raaciyo ku noqonaysaa waa gurigan ay joogto tadbiirkiis awlaad baa joogta in xoolaa yaala dee ninkiina xaq iyo waajib buu leeyahay halkaas baa xilkeeda iyo mas-uuliyaddeedu ay tahay iyo waxa lagu kelifay iyadu inay dhowrto oy xafido dee xilkii halkaa laga saarayna kaba soo baxdo raaciya ba markaa majaanibkaa kuba tahay iyadoo hadday noqoto dee maalkii nafteedii zawjka xaqiisii awlaadan iyo wixii bal markaa gacanteeda kolba ku sugan ama guriga ku sugan وهي مسؤuلة ydna waa la weydiin doonaa alا وكلكم راaع وكلكم مسؤول عaن رعyته حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي سليمان مالك بن الحويرث أبو قلاabhan waxa la ydhaha عبدالله بن زaيد baa la ydhaahaa الجrمي kunyadiisa buu aad iyo aad uguba شhuهroobay waa nin aad u qiimo badnaay oo caalim ahaa reer ciraaq weeye laakiin markii dambe kollay qarnigii labaadun bilowyadiisii buu shaam kuba dhintay sababtu shaam u tegeyna waxaa la iyadoo malaa mansib qaadinima ay banaanaatay ciraaq dee meel kaba mida ayaa isaga la hadal qaaday in laga dhigo qaadigio isagoo taa ka cararayo waddankiiba iskaga tegay oo isagoo shaam dee xaggaa jira arrintaasuu ka ordayay ayuu markii dambe halkaa kuba dhintay kollay kutubtiisiina ayuubkan ayuu uba dardaarmay oo ayuub de waa asxaabtiisii iyo dadkii xertiisaabuu kaa miday hadal fiicnaayo iyo wasiyo uu ayuub uu maalin kuba yidhi ayuub buu kuba yidhi hadal idaa axdaa allahu laka cilma faأxdiث lah cibaadaة aw kama qaal haddii ilaahay cilmi kuu kordhiyo cilmi kuu kor waa wax inoo wada yaala de maalin kasta wax baan kororsanna xadiis baaba inoo kordhaya haddii xadiid keliya loo socon jiray bilsaynu shalay soo marnay masaafo bileede waa taas oo maalinba majmuuco axaadiiseed inagoon tacab aynaan laba kulmin haddii ilaahay cilmi kuu kordhiyo faأxdid lahu cibaadatan adiguna waxdar ha kaa muuqdo cibaado ilaahay adiguna ziyaadiyo oo la kaalayo haddii wax laguu soo kordhiyo cilmi kuu biiraba adna cibaado biirso walaa yakun hamuka taxdiiثa naas yani arrintaadu noqon un aada xadiidkan dad kala gaadhsiyood sheegsheegta taasi waa saxwaan iyo fiican oo naftaadii ha iloobin weeye horta adiga u horeeye dee yaanay noqonin un arrintu taas iyadoo dad kale waxaagii aada sheegtay kuba intifaacayaan adigu mid kaba maran ha noqone marka ay wax ku biiraanba adiga adnaha lagaa arko cilmi haku camal cilmi hadduu kuu biray camalkaagii ha kordho ha ziyaado weeye waa abu qilaaba hadalkiisi ayuubuu kuba yidhi can abi sulaymaana malik ibn اlxuwayris waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahi ka mida waqti dambena rasuulka ilaahi laba kulmay oo waa kan qaala wuxuu yihi saxaabigaas atayna nabiya salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahay baanu u nimi walxal naxnu anagu shababatun dad dhalinyaro aan nahay oo mutaqaaribuuna isku dhow dee waa dhalinyaray ahaayeen xagga da-da way isku dhowaayeen markii dambena mudday la wada joogeen rasuulkii ilaahay oo cilmi ahaan iyo qur'aanka waxay kaba barteen iyo way iskuba dhowaayen bal xadiidka waxaa lafdi ahaa mutaqaaribuuna fi lcilmi mutaqaaribuuna fi lqira'a labadaba laba kitaabo kutubta nusuusha ay nooguba sugan tahay waa run oo labaataneeyo habeen bay rasuulka ilaahay markay u yimaadeen laba joogeen way la de intaa way wada laazimeen may kala maqnayn meel kale may kala tegahayn marka cilmigii ay la kulmeen iyo qur'aankii ay laba kulmeen iyana way isku dhowaayeen de waa la kala xifdi badnaan karaaba xagga da-dna dad isku dhow bay ahaayeen kollayna waktigay yimaadeen sanadii sagaaleed ee hijirada rasuulka ilaahay oo u anbabaxaya tabuuk u anbabaxaya ayay yimaadeen ay waddankoodii kaba yimaadeen markaas bishir rajab baana ade waa sanadii sagaaleed ee hijirada marka faaqadna cindahu cishriina leylata labaatan habeen baan rasuulka ilaahay la joognay fadana wuxuu u maleeyey rasuulka ilaahay rafiiq ama raxiim waata inoo dambeeya ayuu ahaabe ana anagu ishtahaynaa inaan xiisoonay oo ahlina ehelka yagii bukhaari bay halka dhacday saxiixa ishtaqna qad ishtaqna inaan u xiisoonay oo dee aynay muddo waa kuwan joogay ehelada yadiyo ciddii aan kaba nimiba fasa'alanaa waana weydiiyey can man taraknaa ciddii aanu kaba nimi eanu ka tagnay xaggaa beledkayagi kaga nime fii ahlina ehelkaygii aan kaga nimi ee ciddii zawjo lahayd adigu bal wuxuu weydiiyey bal cidda kaba yimaadeen iyo cidda kaba dambaysa faakbarnaahu waanu u waranay wa kaana wuxuu rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh rafiiqan mid dhimrin iyo fudaydin iyo tashiil badan oo raxiima naxariis badan faqaala wuxuu yihi irjicuu laama dee hijraduna waqtigaa way dhammaatay fatxu maka waa dabadeed sanad baaba kaba soo wareegtay ilaa hijarta bacda alfatxina wuu yihi markaa hijradii waajibkayd way go'day saas baa rasuulka ilaahay guryahoodii dib uguba celiyey markaasuu yihi irjicuu laabma ilaa ahlikum ehelkiinii dib ugu laabma facallimuuhum wataa wax barateen waxaa barateen bara wamuruuhum amran waa dee wanaaggii iyo khayrkii amra xumaantiina kaba nahiya wasalluu tukada kamaa ra'aytumuunii usalli waa xadiid dee daabit guud noqday salaadii waxa weeyaan iyo kayfiyadeedii asaas u noqday sida xadiidka kale khuduu canii manaasikakum xagga manaasigta dee isaguna uu yahay usul oo rasuulka ilaahay dee waxaa lala eegayaa ficiladiisiiye bal haddaba sia ay aragteen anuu u tukanayeen u tukada faidaa xadarat isalaatu salaaddu marka ay timaado ay salaaddu idinku dee waktigeedu gala weeye falyu'adin lakum axadukum axadkiin dee qaradku waa iclaam iyo ogeysiin marka halkan inuu ka dadka ugu aqoon badan ama taasi walow dee waxyaala adaab kale la eego sawt fiicniya waxyaalaha la eego sida xadiidkii cabdullahi ibnu zayd markuu ku riyooday manaamka kuba yimi laakiin haddana waxyaalahan kale salaada loo eegayo iyadii looma eegayo muu odhan ka idinku roon iyo taas iyo muu odhan ka idinku weyn ama dee taase wuxuu idhi mid idinka idinka midi qaradkiibaa ku wada xasilaya dee ahayd salaa dadkii oo la ogeysiiye waqtigii salaada inuu galay shacaarkana la muujiye haydin aadaamo walyaummakum haydin tukiya akbarukum waayo xaggii marka la eega aqoontii ama qiraa'adii qur-aanka waa taan lahayn way isku dhowaayeen aad bay isugu dhowaayeen aqoontii way iskuba dhowaayeen marka arrinkii dee lagu kala horreysiin jiray ee ama aqar'nimo oo ruuxa dee ugu qiraa'o roon ama dee afqahnimo iyo taas iyo aclamuhum bisunna iyo tii iyada jaanibkaa way ku sinaayeen markaa maxay noqotay waxaa lagu kala horreysiinayaa waa xaggii weynidii oo ka idinku weyna markaa imaamkiina ha noqdo liyakun ilakbaru minkum sinan imaamakum ina waxa weeyaan waxyaalihii kale ee tafdiilkeeni lahaye da'da laga horreysiin lahaa way kuba siman yihiin ama way isku dhow yihiinbe falyu'adin lakum axadukum walyaummakum akbarukum marka maxalushaahidku halkuu noqonayaa rasuulka ilaahay muxuu ihi irjicuu ilaa ahliikum facallimuuhum waa tani arijulu raacine iyagii waxbara wamuruuhum iyagii amra waa ehelkiibuu dee ehelkiisiibuu raaci kuba yahay xifdigoodii iyo ta'diibkoodii iyo ta'miirka qu anfusakum ahliikum naaran bal taase maxalushaahidka iyo munaasabada baabka xadiidku waa intaas weeye bal xadiidkan baan raacinaya sababto waan la arabkun baan marinaya waa xadiidkii makaan kaba soo baxnay oo kale bاب المرأة راaعية xdثna أبواليماني قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرنا سالم عن بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راaع وكلكم مسؤول عن رعيته imaka waa siduu صaxiixiisaba yeeli jiray xadiid keliyuu soo celceliya asaanidu markaa kala bedbedela maha xadiidku inuu matnigii hadduu soo noqday dee sanadkii uu sidii kusoo noqonayo kolkol matnigiina hadduu doono uu ku tasarufaa kolow in ka taga iyo kolow bal maalan lafdi kala soo naqliya iyo kolow bal aduu waxyaale way yar tahay inuu isagoo matni iyo sanad xadiidku wada isku wada mid yahay uu soo celiyo صaxiixaba oo walow dee waxoogaa lahayo haddaba waa kan eeg cinwaan buu inoo dhigtay alrajul almarأa alcabd waana xadiid keliya waa wixii fawaa'iddii xadiidka inooguba sugnayd أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله والمرأة راعية في بيت زوجها والخادم والراع isaguna في مال سيده samictu waan maqlay ibnu cumar bale haaulaahi waa kelimaadkan can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam intan waan xifdiyey waa dabdintiisii waan sugay haaulaa'ina waa kelimaadkan waa jumashan kolley lafdigan haaulaa'ina waxaa loo isticmaalaa haaliban luqada carbeed wax caaqila oo dadkii iyo waxyaalahaas lama yidhaahay marka waa kelimaad iyo hadal haaulaahi meesheed maaha haadihii bay ahaan layd inuu ismi mufrado mu'anas oo ismi shaaruun lalaba yimaado waxyaalaha jamaadaadka iyo xayawaanaadka iyo waxyaalaha caynkaasana dee markay jamac noqoto sa dee mufrado mu'anasaa kale loo isticmaala haaulaai lama idha haaulaa iyo ulaa'i kaye laakiin de waa wax luqada carabeedna laguma arkay xadiidkana inooguba yimi oo kolkol in loo isticmaali karo samictu haaulaai can الnabiyi salى اllahu عalayه wasalam waaxsibu annabiya salى اllahu عalيه wasalam qaala wاrajulu في mال أbيه أي والرaجuل الراaع في mال أbيه والله سuبحaنه وتaعالى عaلى سuبحaaنك اللهمa بحمdiك أشهد أن لا إله إلا أنت